بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo saddexaad min suurati الzukhruf qaala tacaalaa faاstamsik bاladii uuxiya ilayka inaka calىa siraaطi mustaqiim wainahu ladikru laka waliqowmik wasawfa tus'aluun واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون قال تعالى إلهي وحير فاستمسك قبص نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ومدينا وأوطالا بالذي قرآنك uuxiya la waxyooday ilayka adiga biladii kii uuxiya ilayka kan laguu waxyooday axaadiida lafteeda nebigu alfaadda cabiraya waa loowaa lagu soo loo waxyoonay midkaa laguu waxyooday wuxuu ku hadloo dhan waa waxyi in huwa ilaa waxyun yuuxa biladii kii uuxiya ilayka laguu waxyooday maxaa yeelay innaka adigu calaa siraadin ayaa dul saaran tahay wado siraadkaasoo mustaqiim toosan baa ilaahay waxaad ku dul sugan tahay cala alxaqi alwaadix waadariiqi almustaqiimi almuusili ilaa jannaati naciim waxaad dul saaran tahay oo ku taagan tahay waddadaa xaqaaya habboon wainahu qur-aankaani kariimka ah wainahu waina hada alqur'aan qur-aankan kariimkaay ladikrun sharaf iyo xusid buu ku yahay laka adiga iyo wali qowmika iyo qoomkaadaba wasawfa saman dambaana tus'aluuna wasawfa tus'aluun qur-aankani waa sharaf adiga iyo qoomkaado reer quraysheed wey maxaa yeelay luqadooda waa lagu soo dejiy nin iyagii ka dhashay oo qurayshi oo nebi maxamed aa lagu soo dejiy wasawfa saman dambaa tus'aluuna laydin weydiin doonaa nicmadaas shukrigeedaa laydin weydiinaya marka wainahu ladikrun laka dikriga maanta ladikrun sharaf baa looga jeedaa maanta adiga iyo waliqoomkaasi waa quraysh iyo saa'iru lcarab carab oo dhan baa soo gelaysa islaamnimada sharaf bay ku gaareen markaasay waxay furteen mashaariq adunyaa wa maqaaribaha bariga galbeed madaxnimadii iyo mulkigiina iyaga ayaa la wareegay qur-aankan kariimka marka sharaf buu u yahay likulli man tabicahu qofka soo raaca aayaddaani waxay la mid tahay aayaddii ahayd laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun suurat alambiya marka qur-aankan kariimka ah sidaas weeyaan wainahu ladikrun lak waliqowmik sharaftaa weeyaan ilaahay baa subxaana watacaala ku karaameeyey oo hadda qofkii tawxiidka loo qabanayo tawxiidkii baa loo qabanaya carabigii baa loogu qabanaya ashhadu an laa ilaaha illa allah qofkii markuu islaam ama diinta baranayo war luqadan buu ugu imaanaya qur-aankiibuu baranaya waa qur-aankii waa qur-aanin carabiy luqadaas ku soo deg faxtaaja ahluluqaati luqadaha kulligood dadkii ehelka u ahaa waxay u baahdeen ilaa lisaanihim luqadaas carbeed baa loo baahda wa saaruu ciyaalan calayhim ciyaal bay u noqdeen laa in la baray rabaan in loo sheegay rabaan in qur-aankii loo akhriyay rabaan laanna waxay rabaan qofkan inuu qur-aankii barto muxuu ku baran karaa carabiga inuu yaqaan macnihii inuu fahmo carabiga inuu barto markaasaa intaasoo faniyoo kale oo dee luqatul carabki lagu baranayo naxwihii laho balaaqadii laho sarfigii laho baa iyana jira sidaas baa laga dhig waa lagu sharf sharaftaas buu ku yihi marka ummadaha kale maxay samayn karaan qur-aanka carabiga ah inay tarjumaadiisa iyo fasiraadiisa luqado kale ku fasiraan oo ummaddii ku gaarsiiyaan oo dadkii kusii fahmaan kalinjiliiziyati waalalmaaniyati waaruusiyati waaloromiya luqadaha waaweyn oo dee ummadaha tirada badan maanta ay ku hadlaan iyo luqad kastaba ummadda loogu sii fasiri karaa oo loogu sii caddayn karaa macnihi oo markii saa loo fasirayo dee qof kasta luqadu garanayo kusii fasiraya fasirkii haddii la qorayo waa lagu qori karaa qur-aankii laakiin qur-aan ahaantiisa ka sidaas uu qoran yahay qur-aanan carabi saasaana loogu akrinaya wasal weydii man duul arsalnaa aan dirnay min qablika adiga hortaa aan dirnay oo min rusulinaa rusushayada ka ahaaday ama ku bayaansan nebi allow bal weydii bal towxiidka waxaad weydiisaa ambiyadii ka horeysa maxaa weydiisaa su-aashii waa tan ajcalnaa inaan yeelnay min duuni araxmaani allaha raxmaana sokadiis aalihatan ilaahyo oo yucbaduuna la caabudo bal waxaa weydiisaa bal wax ilaahyaadoo la caabudo alla ka sokeeya inaan yeelnay rusushii kaa horeysay bal weydii marka aayadda waxba ta'wiil iyo bad kale la gelin maayo lianna ta'wiil waa cinda alxaaja markii loo baahdo su-aashan gormay dhacdo wey meesha arrintu ka imaanayso haddii nebiga markii la dheelmay calayhi salaatu wasalaam oo rusushii iyo ambiyadii lala kulmiyey dee markaasayba ahayd baa lagu leeyahy dee nebiguna maba shakisnayn mana u weydiinaynba aayaddu waxay la mid tahay fain kunta fii shakin mima anzalnaa ilayk wixii aan kugu soo dejinay haddaad shaki kaga sugan tahay fas'al aladiina yaqra'uuna alkitaaba min qablik suuratu yuunus taas kale la midtahy marka qur-aankaa sharaftaa leh ee lagu soo dejiyey wasawfa tus'aluunadaas waxa lagu leeyahy dee hadhow baa la isweydiinaya qur-aankan soo dejiyey ma rumaysa ma raacda maxaa u qabat ma barat meel lagu hayo ma tagtay wasawfa tus'aluuna waa laydin su-aali doonaa qur-aanka kariimka wasal weydii man arsalnaa man duulkii arsalnaa aan dirnay min qablika oo min rusulinaa ajcalnaa inaan yeelnay weydii min duuni raxmaani allaha raxmaani sokadiisa aalihatan ilaahyo yucbaduuna alcaabid sidaas baa loo sheegay walaqad arsalnaa muusaa biaayaatina halkan waxaa inoo ka bilaabanaysa qisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo ninkii gaalka ahaa ee fircoon aha taas baa laynoo taabanaya qur-aanka meelo badan baa looga sheekeeyey walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waan dir muusaa nebi muusaan dirnay biaayaatinaa baan la dir aayaadkanagii iyo mucjizaadkanagii baan la dirnay tusinaysay run inuu sheegayo nebi muuse ilaa fircawna baan u dirnay gaalkii fircoon ahaa iyo wa mala-ihi madaxyaweyntiis nimankii qibdiyiintaha ee aqbaarda la dhihi jiray ya mala waxaa la dhihi jiray dadka ahlusharafka isagay ahlusharaf u yihiinoo dee kuwa indhahiisa buuxinayo oo isaga sharafta agtiisa kale ahaayeen oo majliskiisa iyo golihiisa shuurada ah ee gaalo kale ahaayeen kuwo kaleoo dhib badan baa meesha joogay halkaasaa loo diro qola noocaasa oo kan haystaabe ilaahnimo sheeganayo waa rasuul loo diraya kow hal rasuul ama laba rasuul kaasle ummadda noocaasa heerkaa gaadhay u taga xaqa iyo tawxiidka ugu yeera la jahra ha baqinina heerka kuwaasi maraya iyo tirada ay leeyihiin iyo cududda ay leeyihiin iyagoo ku sugan baa loo diraya rusushaanna ilaahay baa la jira mar haddii ilaahay la jirana cid ka qaalib noqonaysaa ma jirto walaqad arsalnaa muusaa biaayaatina ilaa fircawna wamalay faqaala wuxuu yidhi nebi muuse waa u tegey markuu u tegey wuxuu yidhi innii anigu rasuulu rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda rasuulkoodii baan rabbulcaalamiin baa jira isagaa i soo diray inay isaga keliya caabudaan baa layla soo diray falammaa jaa-ahum biaayaatinaa markuu ula yimid aayaadkanagii idaa hum waaba iyagoo yadxakuuna qosqoslayo maadaysanaya minhaa aayaadka waa lagu jeesjees waa ku caycayaareen waa ku kikibreen waa isku maadayseen qosalkaasayba la yimaadeenba xaalkooda sidaas bu ah marka falammaa jaaahum horta waxa weeye markuu u tago rasuul baan ahay uu yidhi waxay dhaheen aayaad la imow tusinaya inaad run sheegaysa falamaa jaa'ahum marka markuu aayaadki ula yimid hadda aayadda suuratu waxaa lagugu sheegay acraaf qaala in kunta ji'ta biaayatin waa isagi lahaa haddaad tahay mid aayad la yimid fa'ti bihaa la kaala noola kaala deedna aayaddii markuu ula yimid idaa hum waa iyagoo isla markiiba minhaa aayadaha xaggooda yadxakuuna qosqoslayo jeesjeesay kucay cayaaray xaalkooda sidaasa noo ilaahay wuxuu yidhi wamaa nurihim maana aragsin min aayatin aayad oo aayadaha ka mid a ilaa hiya iyadu aayaddaasiba akbaru waa mid ka weyna badan min ukhtihaa tan walaasheeda waa maxay tan la midkeedahoo ka horraysa aayad kasta aayadda kale waaba la mid hadda ka weyntaa waxaa looga jeedaa aayado wada waaweyn ee isku wada mid ah ayaa loo soo dhiibay oo nebi muuse wati faarsalnaa calayhim aduufaana waاljaraada wاlqummala wاdafaadica wاddama aayaati mufas aayaadkaas weeyaan baa ka mid a gacantii iyo waxaa ka mid a iyo ushi aayado iska wada muuqda weeyaan aayadahaasaa lala diray aayadihii markii lala diray waa ay diideen laakiin qofka fiirinaya ilaa hiya akbaru min ukhtaha aayadihii iyagoo isku wada mid ah qofka eegayaaba wuxuu isdhahayaa tow arkaba tan kalea ka sii weyn tan kalea ka sii weyn tan kalea ka sii weyn ilaahay wuxuu yidhi wa akhadnaahum kuwaa waa qabannay bilcadaabi cadaab baanu ku qabannay lacallahum yarjicuuna bay mudan yihin inay noqdaan gaalnimada ay ka noqdaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen cadaabkii markay arkeen oo cadaabkii u muuqday yaa ayuha saaxiru kan saaxirkaayo udcu lanaa noo bari rabbaka rabbiga oo ayuha saaxir way leeyihiin rabbigaa noo barina waa leeyihin yaa ayuha saaxir bay dhaheen iyagu saaxirka qofkii ammaanayaan bay dhihi jireen qofkay leeyihiin inagu meeshaan ka dhan qofkaas waa caalim ama waa cilmi badan yahy wixii la midoo kale waxay rabaa inay ka dhigaan waxaan aayaadkan iyo mucjizaadkan nebi muuse la yimid beba macnaha sixir bay iyagu ka dhigayaanbaho ninkan sixirka martabada sare ka gaarayo ha kan saaxirkaayo saasay leeyihiin waxaas bay ku dhawaaqeen iyagoo nusqaamiya isma leh qofkay weyneynayaan bay sidaan dhahaan ilaa sixirkaasaa waagaa badnaa cay kama ahayn agtooda yaa ayuhal caalimu oo kale ka dhigan tahay buu yidhi ibnu cabbaas wa kaana saaxiru fiihim cadiiman yuqawiruuna yuwaqiruuna qofka saaxirka mid weyn buu ahaan jira agtooda oo ay weyneeyaan udcu lanaa rabbak rabbigaa noo bari bimaa kii cahidda uu ballamay cindaka agtaada bimacnaa bilcahdi aladii acdaaka iyo ballankuu alle ku siiyey oo maxay ahaa ducadaada inuu alla aqbalayo soo kuma siin rade rabbigaa noo bari innanaa anaguna lamuhtaduuna waanu hanuunaynaa waanu hanuunaynaa alla noo bari ilaahay wuxuu yidhi falammaa kashafnaa markaan faydna canhum xaggooda alcadaaba cadaabkii idaa hum waaba iyagoo yankuhuuna burinay cadaabkii baa laga kor qaaday nebi muuse ilaahay buu beri isla markiiba ballankiiba buriye gaalnimadii bay daa'imeen iyo cisyaankii idaa hum yankuhuun waaba iyagoo isla markiiba ballankii ka baxaya oo burinaya niman dhib badan bay ahaayeen niman aada u dhib badan ayay ahaayeen suurat alacraaf aayadihii markii la sheego fa arsalnaa calayhim aduufaana waاljaraada wاlqummala wاdafaadica wاddama aayaatin mufasalaatin fastakbaruu wakaanuu qowma mujrimiin maxaa ka dambeeyey walamaa waqaca calayhim اrijsu qaaluu yaa muusa dcu lanaa rabbaka yaa muusa udcu lanaa rabbaka rabbigaa noo bari bimaa cahidda cindaka waa iyaga dhahaya lain kashafta cana اrijsa lanu'minanna laka walanursilanna macaka bani israa'iil ballamahaasay galeen markii laga faydayna falamaa kashafnaa canhum اrijsa ilaa ajalin hum baaligu idaa hum yankuuun isla markiiba waa iyagu burinaya tabtii oo kale wey aayadahan qur-aanku isagaa isfasiraya waa un sidii oo kale wey falamaa kashafnaa baatana li canhum alcadaaba cadaabkii markaan ka faydnay idaa hum waaba iyagoo yankusuuna burinaya cahdigii wixii haddeer ay ballan qaadayeen waa iyagoo kaba baxay wanaadaa waa dhawaaqay fircawnu gaalkii fircawn ahaa fii qowmihi qoomkiisa dhexdiisa buu dhawaaqay yuu dhawaaqaya nimankii qibdiyiinta madaxdoodii iyo cudamadoodii markuu arkay nebi muuse aayaadka uu wato buu baqa wuxuu is yidhi amay kaa raacaan markaasuu tolki ka dhex dhawaaqay qaale wuxuu yidhi o qof baa de hadduuba xaq sheego waxaa laga yaaba mid kale inuus yidhaahdo yaan kaas la raacin wax kale sheeg uu dhawaaq wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi yaa qowmi ilaahay baa inoo sheegaya wuxuu yidhi qoomkaygiiu yidhi alaysa lii aniga mausani ahaanin mulku misra meeshaan masar la yidhaahdo mulkigeeda iyo boqortinimadeeda iyo madaxnimadeeda mayuusan aniga ii ahaanin waa ii yahay wey ka dhiganta wahaadihi midaanna mayuusan ii ahaanin alanhaaru ee webiyaasha ah webiyaashaanna ma waana anigu dee meesha webi niil la yidhaahdaa mara laakiin niil ha maree waxaa jira wax laga farciyey oo furuuca webiyaal kalea laga jeexa webiyaal kale oo badan baa laga dilaaciyey marka haadihi lanhaar wataa webiyaashaana mawaysan ii ahaanin aniga tajrii xaalay dareerayso min taxtii min taxti qusuuri aniga qasriyadayda iyo madaxtooyadayda iyo iyo guryahayga dhaadheer hoostooda waxaan biyo qolqolayana soo anigu mali afalaa tubsiruuna war ma weydnan u jeedin weynankayga iyo sharaftayda iyo dowladnimadayda xooggayga iyo waxaan idiin qabtay waxbuu ku manna sheeganayaa wuxuu leeyahay war maydna arkayn waxaan aan idiin galay afalaa tubsiruuna war maydnaa u jeedin sidaa anigu meel sare u joogo waxna u qabtay yaa muusena usan xoolana u haysan maweydnaa u jeedin am ana anigu am ana anigu khayrun ma waanan ahayn mid ka khayr badan min haadaa kan alladii kaasoo huwa isaguba mahiinun daciifa muusow sheegayaa wax ka sheegaya ma waanan ahayn mid ka fiican oo ka khayr badan kan xaqiirka ah nebi muuse uu rabaa inuu caayo wax ka sheego oo walaa yakaadu aan u dhowaynayn xataa yuubiinu inuu hadalkiisa caddayso xataa weertiisa iyo hadalkiisa iyo gartiisa iyo kelimadiisa aan bayaan u sheegi karin ninkaana khudbadaanu akrinaya anigu waxaanu xoolaana waa leehay waxaanu qasrina waa leehay waxaan webiyaala waa ujeedaan boqortooyada masar oo dhanna waa ujeedaan inay hoos timaado yaa am ana anigu khayrun am ana khayrun min haada am ana anigu khayrun baan mid ka khayr badan min haada waxay ka dhiganta ma waanan ahayn mid ka khayr badan kan alladii kaasoo huwa isagu wa mahiinun ah saasuu yidhi dadka indhahoodas waxay ku arkayaan buu kula hadlayaa walaa yakaadu yubiinu muxuu jeedaa nebi muuse carabkiisa xoogii cuqdadii iyo guntintii ku jidhay waagii hore laakiin markii dambe ilaahay baa ka kaxeeyey markuu ilaahay baryey ilaa nebi muuse ilaahay ba baryey waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowli ilaahayo guntinta carabka hadalka aan hakinayo ee hadalka aan caddayn karin ilaahow furbooye ha fahmeen waxaan kula hadlaye war ma aniga ninkaasaa nasamaysaan buu leey oo meeshaan ka wada talinayn nebi muuse marka meeshaas afka ee carabka dee wixii kaga dhacay allahu aclam dhuxul dabow qaadayoo taasaa kaga dhigtay culimaa dhahaysa maye markii santuuqa lagu riday ee badda lagu sii tuuray dee ilmo yaroo dhashayoo carabkiisii caanihii iyo nuujintii aan haddiiba deg deg u helin isbeddelkii kaga dhacay carabka bay ka timid arrintan oo hadda walaa yakaadu yuubiin u leeyahay carabkiisa hakadka ku jiray maya meeshaan masar nebi muuse markuu muddo badan ka maqnaa oo toban sano iyo dheeraad ah ee dee luqadii iyo ummaddan wixii ku hadlaysaba uu maarata halmaamay ou qofku yimaado dee luqada uusan qofku garanayn faseex kuma noqonayo markaas luqo kale ah si si kaley u ahaanaysa marka tay ahaataba waxyaalo badan bay culimmadu ay sheegeen meesha arrinkaani uu ka yimid allaahu aclam ninkaasi sidaasuu yidhi wuxuu kaloo ku daray khudbadiibuu wataa falowlaa ulqiya hallaa ulqiya maa la rido calayhi muuse dushiisa aswiratun jinjimo oo min dahabin dahab ah haddii la karaamaynayo boqran yahay qofkii waaga iyo waxay samayn jireen ay maaragtay dooranayaan oo ninkay madaxda ka dhigayaan laba laba jinjimood ayaa la siin jiray qoortana waa loo gelin jiray ninkan waa ninka la doortay nooc oo maaragtay doorasho iyo caanashuba weeyaan qofkan hadduu yahay buu leeyahay mid madaxa maxaan loo sin falowlaa ulqiya hallaa ulqiya maa la rida calayhi dushiisa aswiratun oo min dahabi aw amase jaa macahum ciise muxuusan u imaan almalaaikatu malaaigtu maxaysan la imaanin ma ciise muqtariniina xaalayhin kuwa geesaha yaa kala xiriira yaa la xiriira oo la socda malaa'ig u markhaanti kacdoo dhahda waa rasuul maxaan loo soo raacsiinin intaas oo warabu isdaba dhig oo haddii rabbigi doortay sidaa uu sheegayo buu leeyahay rabbigay haddee mowtaajka u xiro loo xiri jiray qofka la doorto malaa'ig la socoto maa la soo diro arrimahaasuu ka hadlayaa isagu isaguna naftiisa wuxuu ku sifaynayaa cizo iyo mulki wuxuu isbarbar dhigayaa isaga iyo muuse muusena wuxuu ku tilmaamayaa dacf iyo taageera yari dadka la socda iyo adduunya la-aan iyo waxaas hadda wixii laisku boqri jiray ee fidadii iyo jinjimihii iyo dahabkii iyo wixiina meesha maba yaallaan buu leeyahy ilaahay wuxuu yidhi fastakhaffa wuu fududaystay ninkaasi qowmuhu qowmkiisa caqligoo ka xaday ma maqashay fastakhaffa yaa waa duufsaday waa fududaystay qowmuhu qowmkiisa fa adacuuh iyana waa adiceen inahum maxay u adiceen nin xunoo madaxa daarati dadkiina raacay isagoo haba xumaadee dadka laftooda xun maxaa yeelay inahum ilahay wuxuu yidhi iyagaa kaanuu waxay ahaadeen qowman qoloo faasiqiina faasiqiina hadday wax garanayaan isagay ka qaban lahay ninkan keligii hadduu ninka meesha waddanka hayso xun yahay oo wixii dadku diidaan oo laga qabto dee keligii meelna wax ma gaarsiin karo awood kasta uu leeyahay laakiin markii dadkii wixii raacaan oo qaataan oo wuxuu la sheegaba ay sii qaataan dee iyagii baaba waxay yihiin sidaan inahum kaanuu qowman faasiqiin ilaahay wuxuu yidhi falamaa aasafuuna falamaa waqtigii aasafuuna ay naga caraysiiyeen ayaan intaqabnaa ka argoosanay minhum iyaga xaggooda waa ka argoynaba ilaahi cadaab daran baa lagu qabtay fa agraqnaahum waan maanshaynay ama waa qarqinay ama waa haftaynay ajmaciina dhammaan waa quusin kulligood baddaa la geshay qof lagama reebin haddee ninkan fircoona waxaa ku kalsoomay madaxnimadii iyo webiyaashii iyo gdaarihii iyo wixii saa waaba la halaagay biyihii baddaa qabtay fajacalnaahum ilaahay wuxuu yidhi waxaanu ka dhignay fircoon iyo qoladiisa isku qabo salafan iyo wamaala baan uga dhignay lilaakhiriina kuwa dambe salafa waa maxay waa qudwatan liman bacdahum kuwii ka dambeeyey ee gaalada ahaa cadaabmutaysiga iyo halaagga salaf iyo horumar iyo dayayshaan uga dhignay ku cibro qaataan iyo wamaalan maal ayaan uga dhignay maalka waa waay maal wax lagu cibro qaato war waxaasoo kale yaysan lagu dhicin la yihaahdo saasaanu ka dhigna ummadda ka dambaysa ilaa caawa ilaa weliga saasaa loo akrinaya saas baa laga dhigay fircoon wixii ku dhacay iyo qoladiisii halaaggii iyo baabi'ii la mariyey saas baa ilaahay ka dhigay fajacalnaahum salafan ay qudwatan wey camalkoodoo kale ciddii camal fusha oo kaga dayata inay cadaab mutaysanayaan iyo wa maalan baan ka dhignay wajacalnaahum ayda maalan baan ka dhignay maalan wa cibratan wa tadkiiratan baan ka dhignay yaa looga dhigay lilaakhiriina liman yaatii bacdahum gadaalkood kuwa imaanaya baan sheekay yaa badan uga dhignay oo tusaale oo kale iyo muul iyo mahmaan socotoo kale ah markaasaa hadba waxaa la dhahayaa idinkoo kale maalkiinnu waa maalu qowmi fircawn waa lagu soo halqabsanaya tusaalaa laga dhiganaya marka lilaakhiriinadan waa calaa sabiili tanaasuc yaa ku tanaasucaya mataqaanaa salaثan iyo wa maalan labadaas yay ku tanaasuxayaan lilaakhiriin wakaas oo laamkaasaa mutacaliqun wuxuu ku tacalluqayaa mid kastoo salafan iyo maalanah waana tanaasuc darsigeenu intaasuu ku egyahay wاllahu subxaanahu wa tacaala aclamu bاsawaab